gambaraha laga sameeyo maqaarka xoolaha sida lo'da iyo ariga hayaa waxa ay caado iyo dhaqan soo jireena u tahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana bulshada ku nool magaalada jowhar walow hadda ay sii yaraanayaan isticmaalkoodu ismaaciil axmed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada jowhar ee ku shaqaysta samaynta gambarada maqaarka waxa uuna ka warbixiyey xirfadda uu ku shaqaysta ee samaynta gambarada iyo sida bulshadu ay uga iibsadaan gambarada uu sameeyo isagoona tilmaamay in ay dad yar oo farakutirisa sameeyaan agabyada ay ka mid yihiin gambarada laga sameeyo maqaarka xoolaha dalbadeen kursigii waxa la ogolay macnaha magii adi oo meel walaahi oo lafadhiisalamada qofad ku imaahaysa kursiga kaasoo loo isticmaala gambarna waxawaa malhuraan waabo jika bay qofta u galaysaa waxaa jirta dad oo macnaha jabsanaa jiro oo kursi ku fadhiisa karin oo macnaha gambarkaas le macnaha loogu talagalay jeembaar waa sidoo kale qof jabsan baa loo macnaha iidna loogu talagalay qof jabsan kursi ma ku fadhiisi karto sariirna ma ku seexi karto in jeembaarta loo helo waa daruuri oo meesha ku jiro waaye gambarahan waxay u kala baxayaan gambar xaajiyo ilaah kuma daranade gambar westaani gambar oo gaagaab eh gambar yareey gambar kasii waxna oo gambar caadi kale oo jiro oo macnaha oo talagale gambar xaajiyaa jirta oo talagale nuucaanaan rabaa nuuc kasii foogaan rabaa waxay u kala baxayaan mitirhooda mitir iyo sid kii xumaay afartan konton ilaa lixdan waa joogooda waa laaga dhigi karaa waxaa jirta gambar ilaah kuma darnaade toddobaatan ilaa kuma darnaade siddeetan sidii iyada qofta ay doonto baa loo sameyn saasay u kala baxaan uu kane